haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wicitaanka dhegaystaha iyo falastiin axmed iimaan
cano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti inoogu ah sahre maxamed axmed oo agaasimo guud ka ah xarunta somali women development center ama xarunta horumarinta haweenka soomaaliyeed waxa ay ku sugan tahay magaalada muqdisho waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha kufsiga ee soomaaliya guud ahaan iyo adeegyada kala duwan ee dumarkaasi ay helaan dhinaca cadaaladda iyo caafimaadkaba sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona marka ugu horeysa kusoo dhawow sahra barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aasha ugu horeysa sahra rab inaan ku weydiiye waxa ay tahay wararka ku saabsan kufsiga guud ahaan soomaaliya geeska gees waxaad moodaa inuu soo kordhaayay weliba isbedelana ay ku imaanayeen kufsiyadii hore dhici jiray iyo marka la fiiriyo kufsiyadan dambe oo caruura ay ku lug leedahay oo mararka qaar wiilashu ay soo galaan waa sidai xaalada kufsiga ee soomaaliya ha bismillahi raxmaan raxiim horta marka horeysa waa su-aal wanaagsan waa kheyr alaafsi aan kuu jira maxay tahay horta kufsigaan ii jiray ilaa badnaadaya kuwaa dhici jiray marka sanad markii haddana doorasho soo dhowahay xilibka wareeg ay tahay dibka ugu noo qabnay waxay tahay dabsaxa iyo xasaaka iyo wax loo kala exanaya ma jirto waa naqsi naxariis darre ah ay kufsigaas u dhici jiray hadda waxaa jiyaadin ugu soo noqday waxay tahay waxa yiraa daraagisaa soo galay wadanka in la controleyni draagiskaasaa marka soo noqday noocyo badan gabdihii yaryaraa hoteelada in habeenka la waco la geeyo maxaa tiradaa hadhowta ayagoo biyo cabsan ama wax lasoo siiyo banaanka lagu soo tuuro kuwaas waa rooyihiin baxoogaa yar waxay ku fiican waxay tahay ayagaa lugahooda ku doontaa isleena laakiin waxaa soo badanaya hadda xataa gabdhaha jidka laga wadanaayo maxaa tiraa mootooyinka la saaraayo erbado lagu duraayo taasaa soo badatay iyo caruur yar yar intana waxaa ka dambeeya waxay tahay waa un dad waxaa tirada aan caadi ahayn waa wax aan dhaqankeena ku jirin waa wax aan diinta islaamka ahayn hadda kufsigii gabdihii waa weynaayo waxaa ka badana saba kuwii carruurta ahaa marka carruurta waxba garafo waayo waxbaa loo dirsanayaa didka saas ugu dhahaa annagana sideedana shaqadeeda waxaa waaye kahortag horta waana iyo wacyigelin waxaan u samayn karnaa u samaynaa laakiin didka markuu dhaco didka waxaa waaye waxaa markaas ay isteeshinada dadka tagaan waxay sameeyeen isteeshinkaas marka kale isteeshinka uu wadaa hal isbitaal waxaa jira la aqoonsan yahay warqada uu qoro isbitaal madiino madiina la geeyaa madiina la fiiriyaa marka didka soo u dhacay marka ay dhacdo in gabadhi la kufsado waa in hal cisbitaal ay aada oo uu halkaas isbitaal soo sheego dadka magaalada waa ay badan yihiin kaysasku waa ay badan yihiin haddii kaysaska kufsiga hal cisbitaal iyo hal dhakhtar lagu xiro ma dhacdaa mararka qaar kufsiguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha waktiga cayiman lagu ogaan karo oo aan mar walba loo ogaan karin tusaale ahaan saacadaha ugu horeeya la kufsada ayaa qofka la ogaan karaa marka sidee adeegaasi uu ugu shaqeeyaa dadka la fara xumeeyo horta marka u horeysa waxaa waaye kufsigan annaga markaan shaqada ka bilaabeyn laba kun iyo tobankii shaqada waxaan bilaabnay waxaa kala jirta horta markaas waagaas meel kasta laga ogaanayo laakiin dib ku jiro waxay tahay dad been sheegaana waa iska dhici kartaa barkeed gabadhaan waagi hore markii ay aidida laba kun ko iyo tobankii laba iyo tobankii aidida aada loo korsan jiray markaas waxaa dhici jirta dad qaar been inay sheegaan is yidhahdaan daawadaas aqaanaysid maxaa tiradaas kansalkan lagu sameynaa tis yaroo waxaa jirta baawuraaca iyo magcisiga ah intaas inay u yeelaan saas daraadeed annaga runtan waa ku kalsooneyn marka istaal madiina waa meesha buliiska jooga waa marka biliiskaasna garantid waxay dhakhaatiirta meeshay joogto stermatestana xamar marka hore waa ku yaraan jiray hadda stermatesti waa jirto oo markiiba la ogaanayo mahala ama laba ama saddexa marka kalsooni ma looga qabo waay oo maxkamadda xeerlaaninta kulli ay la socdaan
tusaale ahaan kufsigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka sharafkiisa mararka qaar ay gabdhuhu dareemaan inuu wax u dhimay culeys intee leegaay gabdhuhu kala kulmaan inay bannaanka yimaadaan oo ay sheegaan in la kufsaday ma ahan go-aan u sahlan gabdhuhu inay qaataan culeys intee leegay qabaan taas horta wax yar gadaal haddaan kugu noqdo waxaa waaye markii h i g ga xamar uu soo galay qof dhigi karta h i g aan qabaa ma jirto qaar waa la gudi jiray qaar waalidka qobla inay ku xiraan dii jireen cibur aan lakaseyn oo laga qaado macsiyaa jirto marka ma aysan dhihi jirin waxaan cudurada ma lakaseyn si lagu kala qaado lama kaseyn kahortagiisa daawo looma haynin midkaasaa jiray markii dambe ay noqotay in xaqda markaan aragnaba waxaa haddaba haddana isuuqa isaga gurtay mararkaan ka geyn n g o-yada waxaa ayaga waxaan ka dambeeba ka mashruucay ku qaataan marka dhibaatada guud waxay tahay horta qof weyn oo shaksi leh ama qof waxgarad leh oo ama diin iyo iimaan leh ilama ahan gabar codkeeda inay horta raadinayso waxaan dhalina waa gabdho waxay sii dhaleen waa gabdho waxa aan annagana gabarnimo waa soo marnay waxaa hadda keenaya waxay tahay wax wax inuu bedelo ko tan labaad waxay tahay marka waxaa dhacday gabdhihii hadda waxaa keenaya waxay tahay qofka ma ogtahay marka waxaan ay noqdaan wax badan oo tiro badan waa soo baxaya maxkamadihii in la qaado maxkamadaha ma ay jiri jirin gabdho gabdho xerlaalinahan helnay gabdho waxaan helnay maxaa tarada garyaqaano ah qareenno ah oo qareen sabool sameeya intaasoo dhan waxaan soo dhiseynay laba kun iyo tobankii ilaa maanta tobankan sano waxaan gaarnay marka meel ay dadka ogyihiin isbitaalkay aadayan gabadheeda dhib haduu ku dhaco isteeshimada maxaa taradaa training badan ay soo mareen oo gabadha marka uraysa naamada u kubsaday iyadoo soo socota naamada kubsada la jiri kaasaa moraalka dhiman jiray waa la calaamadaysan jiro gabadhaasayto xaafadda ama guriga waxay ka eeda calaamad waxaasoo dhan waxaan kala shaqeynay waxaa u badan waxay tahay in gabadhii soomaaliyeed aan u sheegno horta amarkaan ku dhacanba ilaahay yahay ma garatay annagana hooyo midaan nahay hooyadana waa ka naxariis badan tahay ururo badan oo ragaa ka shaqeeyaa jiraan hataa in ka shaqeyn inay ka foonaa dhici karto waa mahadsan tahay weli ma arkin meesha inaga daaka ilahay marka ay noqoto marka waxaan kaa rabaa wax yaroo jiro waxay tahay waa kusoo noqon doonaa taas waxaan siinayaa waa kugu soo noqon doonaa sahra waxaan siinayaa mid ka mida dhegaystayaasheenna oo ku sugan magaalada muqdisho maxaad weydiinaysaa sahro oo ka mida ururada haweenka ee dumarka ka caawiya dhibaatooyinka kala duwan ee soo wajaha oo uu kufsiga uu ka mid yahay horta bismillahi raxmaan raxiim waagi falastiin v o a aada weyn ayaa ugu mahad celinaya marka hore magacayga waxaa la yidhahdaa doctor liban muuse axmed yaasiin oo aniga kaas ahaan humanitarialkan ka shaqeeya walaashay saar laba qodobaan rabaa inaan weydiiyo qodobka u horeeya oo ah xadgudubyada dumarka loo geysto horta aad ayay usoo lalaabteen habacsanaan badan oo ka jirto xadgudubyadaasi ayagoo kursiga jiro ay sii badanayaan oo maalimaha ugu dambeeyey waxaa ugu dambeysay shalay in degmada xamardegab gabar todobiyi toban jir oo lagu kursiday haddii ayada walaashay sahre ay ka shaqeyso interialka in maxay doorkooda ay ka qabteen qodobka labaad oo ah dadka kursiga geysto qaarkooda waxaa lagu sii daayaa laaluush qaarkooda waxaa lagu sii daayaa lacag ayadoo aan dadka hay-adaha dowladda iyo humanitarialka ee aada u daneynin si sii dabagelin labadaas su-aal ayaan weydin lahaa walaashay sahro
waa mahadsan taha hay sahro ha inkastoo codka xooga idin go-aayo horta aada iyo aad aan u faraxsanahay in qof soo jeesta ay kasoo gasho waxaan rabaa inaan usheego waxay tahay horta annaga waxa aanu darno waxay tahay intaan la soo gaarayo ilaahay ka sokow dadka waxay uhaystaan kufsi keliya inuu dadka jiro waxaa jira gabar xataa xoolaha bay leedahay howlaheeda in laga dhacaayo guri ay leedahay laga dhacaayo waxaasoo dhan annaga gabadhaas kash noo oo kamid ah d b t da waxaa la yihahdo ama xadgudubka jinsiga intaasaan ka shaqeynaa waxa kaloon kasii shaqeyna waxay tahay in gabadhan loo doodo doodisa loo doodaayo markaas u sheegay wiilka walaalkay waxaan ama wiilkayga ah waxaan u sheegaa waxay tahay horta educationka marka la geeyo gabadhan lagu cadeeyo isla marka waxaa dhici karto in kaaba qabiilku soo ordo oo galo shaqadaasiisa uu qabto asaga inuu cid isku raadso cidda wiilkiisa hadday xoogaa lacag leeyihiin ay dhahan wax kasta annagaa bixinayno waxaasoo dhan haddana waxaa ku jira markii qofkii la xiro xildhibaan uu leeyahay xildhibaanka marka kale lama arko laakiin marka dibka dhaco waa la arkaa waxayna u socdaan waxaa u badan waxay tahay kii dambiilaha ahaay maahana kii xildhibaanadii ama gabadha wiilka ama wiilka xildhibaanka ahaa ee qofkiisa dibka ku dhacay ma arkaysid badi asoo socdo oo u doodaayo dhaha qofkan ana dhibkaana geysay xildhibaanka saaxiibkiisa uga celiyo taas oo horta arrinta koowaad tan labaad waxay tahay maxkamadda dadka marka alla markii dibka dhaco oo ninka la xiro oo qofka dhibanaha la xiro waxaa dhici karta xoogaa ka bacda in la yihahdo dadkii daba socday waxaas iyaantaan xoogaa waa boqdan iska soo daayo cadaaladdaradaas meeshay ku jirtaa laakiin annaga waxa waaye xataa haddii la soo daayo ay haddana u dhaartaan waa dabagalnaa haddana waa naloo soo qabtaa haddana waa waa u dacwada waa wadnaa laakiin meesha jirta waxay tahay soomaali kufsiga ceebay uhaystaan laakiin markii la sameynaa ay dadka sameynhaystaan annagana waxaan ku dadaalnaa gabadha soomaaliyeed inaan la joogno moralkan u dhisno waxaan u qabanaa daaweyna xataa markay gabadhaas sideed jirtada ay tuma jirta yaryarka maahane ama gabadha yar oo kubsada hooyadeed aan shaqo u as-aasna aan isku daynaa Marka- tusaale ahaan hadda waxyaabaha uu ka Marka- hadlay een, dr liban waxaa ka mid ahayd dhibaatooyinka dhinaca cadaaladda ka haysta si dembi looga hortagana wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo dembigaasi lagaga hortago een, iyo sidoo kale wacyigelin dhinaca bulshada ah labadaasoo wada socda een, qofka dhibanaha ahaana inuu helo daryeel marka la rabo dembi in lala dagaalamo dhinacyadaas waa dhinacyada ugu badan oo xoogga la saaro dhinaca cadaaladda ma dalbateen in dowladda hadda jirtaa iyo maamulka gobolka banaadir ay idinkala shaqeeyaan sidii kufsiga sharciyo gaara oo lagula tacaalo oo lagula dagaalamo loogu samayn lahaa horta marka u horeysa waxaa maamaadsan tahay i sheegayaa waxaad ogaataa wax kastaba sharciga haddaan la waafajinaynin waxba taraysa guug la sameeyo guugaan hadda la leeyahay ku-xadgudka jinsiga heer magaciisa la bedelaa la gaaray waayo waxyaalaha kale loo bedeli waayo maxaa daba dhigay ragga maxaa daba dhigay gabdhahan dibka ku dhacaayo waxay ku leeyihin waa gabadhaydi waa walaashay waa hooyaday waa ka naxaa waxaas dhan wax kama jiraan waayo dibkaan buugga markii la geeyey ba- baarlamaanka la geeyey akhriska koobaad asoon marin in la wacay maxaad rabaa meediyaha sidii wax laga laga sheegaa kaleeto aan weligiis maqlin oo la arkin oo kaleeto looga hadlo waayo nin madax waayo in muhim waayo inay akhris sameeyaan waxaan wasiiradaa jirto xisaabsan la tashtaan ururo bulshada yaqaanaanaa jirto oo afar laasa waxaasaan ugu sheegina marka mashruucaad ku qaadateen meeshaan waddankaanayto u n a wax siiso ama international community aan lacagta siiyo cid maanta lacagay soo shaqayso isku sururto male canshuurta dawladda wax kuma filno ma garatay in marka taa waxaan rabaa annaga moraalkana loo kadilo annaga moraalka marina horma dhimanayo shalayna haweenaan ushaqaynayna maantana carruurta masaakiin baan ushaqaynaa nimanka masaakiinta dhacata ushaqaynaa laakiin buuggaas haddaan lasoo saaro waxaa loo celcelinaa waxay tahay dibkii maanta jiray shalay jiray ka badanaa dhaceeya may daba galaan may soo qabtaan biriiskaa socdo darcadkaa socdo eh, waxaa joogta eh, eh, eh, garsoorkaa joogo waxaasoo dhan maa la iska kaashado xaafadaha keliya haddii degmo kasta la yihahdo gudoomiyaha degmada gudoomiyaha haweenay qabaan hadda gabadha jo- eh, laleeyahay jawaahir oo oo gobolka joogta adduun habeenkii sagaal sac iyo toban sac habeenimo ay gabdho jid kasoo qabataa ay magacis garaysaa soo ma ahan gabarnimaa ka keenayso laakiin qofka sharciga fulinayo ma ahan annaga sharciga uma joogno sharciga buuggaas dhinacaan ka ogeyn cilma audiina dhinac kasoo saxiixay kii oo dhanaa la bedelay si waxaan u socdaan mas-uuliyiinta waxaa iskale baarlamaanka maanta jooga cid kaloo laalama jiro maadaama sida aad sheegtay ay culays soo wajahday in sharcigii la gudbiyo ma halkaasaad uga haraysaan mise dadaalaha wadaan aad uga shaqaynaysaan in Maya, sharcigaasu maya, meel maya, maro maya maya maya maya maya ma ka harayno annaga ma ka harayno ma garatay waxaa la rabaa qof kastan isla xisaabtan in lagula xisaabtama la rabaa buugaanaytana waxaa la rabaa in gadaal loo soo celiyo dowlama soomaaliyeed oo joogto xamar waa la fadhiisanay diyaaraan hadda waxaan unahay in gadaal loogu noqdo diyaaraan u nahay baarlamaanka cusub oo imaanayo ilaahay inuu ka dhigo ummadda dadkooda u naxo ilaahay ka dhigo. ay soo saaraan haddaan buuggaas la soo saarin waxaa tirahdaa waxaan hadda ka socdo cuqubadeeda ninkasta gurgisa ugu tegaysa biidnillaahi karim mana ka harayn annaga shalana kama harayn ha haye een, waxaan siinayaa mid ka mida dhegeystayaasha een, waxaa barnaamijka marti noogu ah zahra oo ka mid a een, hogaamiyaasha ururada bulshada gaar ahaana gabdhaha u ololeeya dhibaatooyinka dumarka soo gaara in wax laga qabto maxaa su-aal hood rabtaa inaad weydiiso walaal
magacaygu waa muuse cali xasan waxaan joogaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan su-aashaydu waxay tahay dalkeena waxaa kusoo badanaya sheekooyin aad moodid in la sameeyey oo la xiriira kufsiga argagaxale sida in la kufsado caruur aada u yaryar maamooyinka da-da ah ama islaamanka waaweyn waxaa eh, jira sheekooyin badan oo arrimahaas la xiriira oo si xawli ah lagu soo geliyo wari eh, baraha bulshada warbaahinta qaarna ay isticmaalaan ama ay qaataan markii eh, si dhaba loo baarana la waayo eh, oo raad iyo sal aan lahayn tusaale qofkii dhibka geystay lama arko dad ku eedeysan arrimahan eh, oo ay soo bandhigaan hay-adaha shaqada kule ama cadaalada kasoo muuqda lama arko Eh, marka em, soo lama dhihi karo inaysan eh, habdhaqanka soomaalida oo xumaado aysan ahayn oo ay tahay wax abaabulan oo gacmo kale ay ku jiraan marka adiga waxaadan u arag in kufsiga aad maqlaysa uu yahay mid la been abuuraa u aragtaa oo aan sax ahayn ma jirtaa in mararka qaar waxya Haa, ayadoon waa.
kufsiga dhicin been abuur uu soo baxo la yidhaahdo kufsiyaa dhacay mise kufsiga sida loo sheegaya hadda ayuu u jiraa su-aasha een, dhegeystuhu saas u ah maya waa mahadsanya waa mahadsanya horta marka waxaan ka rabnaa markii la leeyahay kursiga ama been abuura le- amkana laga sameeyey kufsigan markii gabadha shalay maalinta weyda raxmo laga soo tuuraayo maxaa tiradaa daaqada oo meydkeeda la arkay oo meydkeeda haddana la joogo taas horta been ma noqon karto mideeda kale waxaa jiro meeshaan dad been sheegaa iyo macniinta haday jiraan waxaa horta meeshaan waa adduunka waa laisku wada xiran yahay meeshaan dadkan ururadan ka shaqeeyo markay soo gaaray soomaliya biriid soo dhaaftay ma garatay oo lasoo cadeeyey ka hor magu noqon karna waa anaga looyar oo maxkamadda aan geynayda waagi aan isfermakeesi jirin haa laakiin hadda horta taas midasta waa kow midda kale dadkaan ma jiro waxaan ku dhahayo waxay tahay waxaa laga rabaa habeenadii gabdhaha masaakiinta ah oo meelaha loo qaadanaa oo lamagalayna ama guriga horteeda maantadan iskoolka waxaa laga sheegaya xaafadda madiino horteeda gabaraa laga qaatay oo mooto shan nin wadato ka qaadatay shicibkii waa ujeedaan waxa qaarkood wax ka hadlaayo male gabadhaas hadda beri meydkeeda marka banaanka lasoo dhigo maxaa la leeyahay marka waxaa nimanka dalaagada cunaa lagama sheekeeyo jaadkan habeenka inuu soo galo isagum lagama sheekeeyo waa ma jiro lama dhahaayo mukaadiraadka socdo sokaaraa lagu gadaa farmashiyaasha lagu gadaa magaciisa lagu gadaa lagama hadlo gabadha markuu dhib gaara aan ku jiraa waa been imid waayo run waay waxay jirana ilaahay subxaana qaadir asaa magaciisa annaga dad muslimaan nahay diinta islaamka haystaan nahay hooyooyinaan nahay hooyadana way ka ajir badan tahay ee odaga oo ilaahay subxaana qaadir aba darajana siitay waata isana aan dheerna naxariistaasaana loo siiyey hadday moolaan ama waa been ama waa kan ay ku istaagayso inay kufsi istaag waa rabnaa laakin waxaan rabnaa wax cad inay banaanka soo saaraan waxaa dhici karta in dad ay ganacsi ka wadaan in yaraa la qaadanaya ganacsiyaa lagu qaadanaya inay soo saaraana laga rabaa waxaa la rabaa inay soo saaraan dalka briska u leeyahay briska muxuu qabtaa ayagaa laga raba wixi been wixi run eh gabadhaana kow ayagaa wada station ka geeyo station markii laga wadaan ayagaa raaca hataa laguma aamino xaashida qofkan inay qaado waxaa la geeya isbitaalka isbitaalka tarsankoosoo cadday haddana gacantiisa kusoo qaadaa oo si ayuu ku geeyaa intaasoo magaciisa briisay soo martaa kabacdi anaga radiyaa dacwa ay qofka qabaan ama dacwo ma qaba qofka dacwo qaba noomaba timaan qofka kan waxaan ku aragnaa isbitaalka asoo jiifo cunugoo tacdaan eh oo falabisrona markaasaan caanood u raadiyo kan u raadiyo dadka masaakiinta ah wax u qabta aan ku jirnaa marka wixi run wixi beenta waxaa lagu kala saari karaa investigation aa rabaa in la qaado oo run eh waxaan been beenta la sheega in la iska dhaafo haddaan awadana loo dhiibi lahaa haweenka biriiskan madaxa gabar waxaa madax aa jirtee habeenkii le hala wareeg gabdhaha lasoo aroor dili lahaa yaanya camal aa usoo aroormaysaa waa mahadsantahay marka hadda hadda meeshaas waxaa ka muuqata in wacyigelintana ay aada u yar tahay oo gabdhihiina in la wacyigeliyo waxaa khatarta u ah sida ay tahay inay u wada socdaan xiliyada ay tahay inay wada socdaan adinka marka marka laga soo tago dhibaatooyinkan kaloo ah inaad dhibaatada xalisaan ka hortag ma samaysaanoo gabdhaha ma u sheegtaan sida ugu fiican ay isku ilaalin karaan bulshadana ay u samayn karto inay la socoto dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabaha agtooda ka dhacaya siraa lagu wadaa horta maan gabdhaha waa wada updating haddii ficalla intaan waa ka dar lahayd mideeda kale wacyigelinteeda ku timiday in gabadha aan u sheegno oo askartiina waa tiran garaynaa maxaa tirada asluubta xataa waa kala hadalnaa lacalla haddii gabar lasoo saro oo lamasabidana xataa inaan ka daba tagno oo magiisha ay tahay ma garatay qaaraa uurka lagu soo laaniheeda lagu furaa oo ciddi kula soo noqoto qaaraa dhibaato qabo ma aha ku fikirin waxa socdo waxa waa dhibaato gabadha loo geysanayo ma ay taqaana xataa gabadha maxaa ninkan warweligaaga la-aantiisa xataa lagu mehirsan kara ma taqaano gabdhihii diinta weel barbareed ma u ahan oo diinta waxaan kuleeyahay aaday ugu yarta waxaad diinta ku yaraasan keena waxay tahay wacdiga la akrinaa iyo xadiisyada la akrinaayo iyo masaajida laga akrinaayo gabdhihii meelay xataa ka fadhiistaan masaajidka ilaahay ma qabaan adduunka ka waa aragtay meeshaad martid masaajidaad suu ku leexanaysaa qaybta haweenkay leeyihiin looguma talagelin waxaa moodaa diinta inay ayaga ragga leeyihiin xukunka ragga leeyihiin dilka ragga leeyihiin marka waxyaalo badan waxaa jiro meeshaan jiro laakiin nin kastada xisaabtiisa labada malaa'igoo garbaha ka fushaa ka qaadayso annaga intaan qaban karno waa qabanay mana ka istaagayo
hadda markaad fiiriso hal iyo laba waxyaabaha caqabada idinku ah oo aad isdhihi lahayd haddii qodobkan ama qodobkan xal loo helo kufsiga ama waa istaagi lahaa ama wuu yaraan lahaa ilan waa dembi maadaama aan la wada joojin kara lakin wuu yaraan lahaa maxaa isleedaha kufsiga waa uu yarayn lahaa haddii la samayn lahaa hal iyo laba waa qaadacadareed waa wax isaan ka waa wax foomsan waa wax wasaq eh soo ma fahmay inta niyadooda ay ku jirtaan maxaa tiradaa islaamahan qaylna cadamka ishiga ene qaylada waan wadaynaa gabar soomaalida ku qaban karna u qabanaynaa waa dabagelaynaa wax aan ka magiisgalayna ma jirto annaga aakhiri adduun aakhira usii daynaa markaan marka aniga waxay ila tahay ninka sharci qaata oo muto in la siiyo wadankan wadan bedelma waayo waa moral ay u dhintaan maskaxiin ay u dhintaan shar la dhiso xuma farayso dadkaxiin aan rabaa dadka inay usoo noqdaan aada umahadsantahay sahra adaa mudan aad iyo aad waa mahadsanta inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa zahra maxamed axmed oo madax u ah ururka shaqeeya horumarinta haweenka soomaaliyeed oo xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo